waxaan u arkaa inay tahay wax xun presidency xun ama dastuurka oo si qalad ah loo bedelay lagu falaaday aan marin dariiqii ay ahayd dastuur wax ka bedelkiis inuu maro marka sidaasaan u arkaa waxaan u arkaa arrin khalada oo aan u fiicnayn dowladnimada iyo dowlad dhiska soomaaliya waa garta maxaa qaldan marka in muddo ah sanado fara badan baa lalahaa ha la dhammaystiro dastuurka haddii dowladdan iyo baarlamaankan hadda jira ay dhaheen waxaan doonaynaa in la dhammaystiro wixii aan ballan qaadaynay intaasoo sano ayna ku dhaqaaqeen maxaa xun maxaa qaldan wax badan baa khaldan ana halkan kusoo koobi karin waxaa ka mid ah dastuur marka la bedelayo process buu maraa waxaa jira institutions waa inay jiraan xoogan dastuur dimuqraadiya dee dastuur dimuqraadiya ka hadlayna dastuur uu hal qof iska bedelanayo waa waa meesheeda waa kan hadda soomaaliya waxaa ka socda wey wagar horta taas hadda aan kaa dhexgalo aan kaa dhexgalo horta inkastoo madaxweynaha iyo afar madaxweyne oo heer gobole ay soo jeediyeen qodobo ay doonayaan in dastuurka lagu daro lagana dooday laakiin haddana dee sidaynu la soconay doodu waxay ka socotay baarlamaanka xubnaha baarlamaanka cod u qaaday madaxweynuhuna ma qarsan inuu doonayo inuu dastuurka dhammaystiro wuxuuna dhahay waa xilkii la ii doortay laakiin dee ma shaksiyan waxaad leedahay keligiibaa hawshan qabtay ha horta looma dooran dastuurka bedelkiisa waa qalad laga fahamsan yahay waxaa jirta harun hadda kahor waxaan idhi soomaalida dhibta haysata madaxdooda waxaa ka mid ah waxaa jira waxa la yidhaahdo aqoon xumo awood xumo iyo niyad xumo aqoon xumaa jirto waxaan meesha u joognaba ma naqaano mas-uuliyadda iyada madaxweynaha mas-uuliyadiisu ma aha dastuurka bedelaadiisa madaxweyne ma bedelo dastuur dal dimuqraadiya afar gobol madaxdoodna ma bedelaan shan gobol madaxdoodna ma bedelaan xataa haddii madaxda gobolladoo dhami isku raacaan oo somalilan iyo puntland qayb ka yihiin dastuurka bedelaadiisu ma aha arrin sidaa u fudud process bay u baahan tahay institutions bay u baahan tahay institutions waxaa ka mid ah baarlamaan ka madax bannaan fulinta waxaa ka mid ah maxkamad iyadu goysa dastuurka waxaa laga bedelayaa inay sax tahay iyo in kaleeto waxaa ka mid a dadka oo oo lala tashado ambaidi way dastuur bedelaadis lama rashgarayn karo lama dedejin karo oo wakti yar laguma samayn karo waxay ka mid tahay waxyaabaha looga digo dastuurka bedelaadiisa in wakti yar la dedejiyo marka waxaasoo dhan baa ka khaldan waa gartay laakiin maxkamad dastuuri aad ka hadlaysaa maxkamad dastuuri iyo dastuur jira uunbay turjumaad ka bixisaa sooma midda kale haddii dastuurka wax laga bedelayo dowladdii iyo baarlamaankii iyo dadkii waddanka joogay unbaa la rabaa in wax ka bedelaan sooma ilayn dad cirka ka imanaya ma bedelayaan dastuurka waa runtaa dadka wax ka bedelaya laakiin annagaa ka mid ah dadka soomaaliyeed baa ka mid ah maxkamad dastuuriga baa ka mid ah haddaata waxaad igu tiri dastuurkaan dhammaystiraynaa bay yidhaahdeen marka macnaheedu waxa wey dastuur baa jira la dhammaystirayo haddana waxaa tiri dastuur ma jirin marka dastuur waa jiray weliba mid mid jiray baa jira oo fiican oo soomaaliya halkan soo gaarsiiyey ilaa burburkii kabacdi dowladnimadeenu inay soo xoogsato way noo xoogsanaysay waa kan madaxweynaha hadda jooga lagu doortay waa midka baarlamaankan lagu doortay marka kaasi loo bedelo waa in uu maraa broseska maxaa la yidhahda dastuurada dimuqraadiga wax ka bedelkoodu ay maraan marka kani ma marin marka waxaa jira dayac maqnaan institutions baa jira waxaa jira waxaasoo dhan baa jira horta inkastoo dastuur jiray dastuur inuu jiray dee waan la wada socnaa aniyo adiga iyo intayna dhegaysanaysaba laakiin markii dastuurkan la ansixiyey bishii agost labada kun iyo labaiyo tobankii qodobo dib loo dhigay baa jira oo aan dastuurkaba lagu darin oo layidhi mar kale ayaa laga munaaqashoonayaa lagu soo kordhinaya dastuurka waxaa kamid ah caasimada muqdisho waxaa kamid ah arinta muwaadinimada waxaa kamid ahayd awoodaha federaalka iyo dowladda dhexe waxaa kamid ahayd arinta qaybsiga khayraadka marka qodobasaas looga hadlay oo dhammaystir u baahnaa baa jira sanadkii hore ayay madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynuhu oo aysan puntland ku jirin ay qodobo kale soo kordhiyeen oo qaabkii awooda wadanka wax laga bedelo doorashooyinka marka kuwaasna waa laga dooday laakiin adu waxaad leedahay qaabkee bay ahayd in loo maro
waxay loo qaab la yaqaanaa loo maraa mathalan waxaa ka mid a inta adigu sheegtay waxaa la isku raacay laba kun iyo labayo tobankii iyo ka horba in qodobada qaarkood laga wada tashado laakiin hadda dastuurka la bedelay kuwaas ma aha qodobada waxa laga bedelay ama dhamaystirka loo raadiyey waxa weye kuwii asaaska u ahaa constitutionka naftiisa ayaa la bedelay marka hadda dastuurka waxaa jira qodobo aan la bedeli karin kuwaas naftooda in la bedelo waxaa ka horeysa in institutionskii bedeli lahaa ay jiraan oo awoodooda lahaa waa inay jirtaa maxkamad sare ama maxkamad dastuuri ah oo iyadu haddii wax laysku qabto mathalan baarlamaanka lagu murmay dad kasoo horjeedaa jira anigaa kamid a dadka u arka inaan dastuurkii sidii loo bedeli lahaa dariiq saxa loo marin marka oo awood hal qof ay ay maaragtay wuxuu rabo ay ku shaqaynayso marka si loo loo kala saaro doodaas waa inay jirtaa maxkamad kala saarta dastuur marka wax ka bedelidiis waxay u baahan tahay institutions waxay u baahan tahay baarlamaan ka madax bannaan madax madax fulinta waxay u baahan tahay dadka oo talo ku yeesha waxay u baahan tahay waxa loo yaqaano sufficient consensus ama isla ogolaansho maxaa la yihahda badan oo ku filan oo marka puntland baa ka maqan waxaa ka maqan somaliland waxaa ka maqan ummad kale oo soomaaliyeed oo oo madax iyo iyo aqoon-yahan intaba leh marka dayac badan baa ka jira marka constitutionka bedelaadiisa hadda la sameeyey ma aha mid u adeegaya danta soomaaliya dowlad dhiska iyo dimuqraadiyadda midna ma aha waaya aan u noqonno ama aynu u leexano jawaabta puntland ka bixisay puntland waxay tidhi dastuurka sidaad sheegtay qayb kama ahayn puntland waa la dadejiyey waana la buriyey madaxweyneha waxay ku eedeysay inuu buriyey heshiiska waxay sheegtay in inta heshiis dastuur heshiis lagu yahay soomaaliya u dhantay puntlandna qayb ka tahay la meel marinayo aftina loo qaadayo inay si dowlad madax bannaan awoodaheedu u dhan yihiin ay isu maamulayso jawaabtaada
ha iyada nafteedu waxay la mid tahay isla dhaqankaas xamar ka jira waxa weeyaan puntland soomaaliya ka mid tahay dastuurka puntland kama hor imaan karo dastuurka federaalka soomaaliya qaybta ka tahay sidoo kaleeto go-aamo ku saabsan dastuurkaas ka hadalkiisa waxay u taallaa uma taalla keliya madaxweynaha iyo iyo golihiisa wasiirada oo fulinta oo isaga taladiisa iyo amarkiisa qaata iyo baarlamaankiisa waxay u taallaa dadka reer puntland oo dhan in lagala tashado dadka soomaaliyeed oo dhan lagala tashado waxay u taallaa puntland dadka soomaaliyeed oo la siman tahay dastuurka waxay kaloo u taallaa maxkamad puntland waxay at least horumar ka samaysay institutions xoogaa maaragtay taabagala inay ka jiraan oo meelaha qaarkood uga horeeya dowladda federaalka mathalan puntland waxay leedahay maxkamad dastuuriya marka maxkamadda dastuuriga ahi waa inay opinion ka bixisaa dastuurkaas iyo waxa ka khaldan iyo waxa laga yeelayo mahayna madaxweyne iyo golihiisa wasiiradu intay iska soo fadhiistaan iskama dhigi karaan anagu dowladda soomaaliya kamid nihin kama mid nihin waxay ka mid tahay waxay la mid tahay go-aanka laleeyahay dastuurkaa la bedelaya puntland iyo aan joogin ma garanaysa sida puntland aan looga maalmin ayaysan puntland uga maalmin dadka reer puntland iyo institutions madax bannaan oo ka tirsan inay ka taliyaan dastuurka iyo haddii meel looga dhaco wixii laga yeeli lahaa wa garta maxaa kaaga baxaaday puntland waxay doonaysa ma waxay ku siqaysaa inay ka go-do soomaaliya dalgaara noqoto mise wax kalaa kaaga aad ka dhex akhrisatay may puntland dee soomaaliya kama go-i karto puntland madaxda hadda joogta puntland markii la samaynayey waxaa loo sameeyey odayaashii sameeyey allaha u naxariisto intii dhimatay inta noolla alla cimriga u dheereya waxaa loo sameeyey in soomaaliya dowladnimadeeda lagu lagu maxaa la yihahdaa lagu dhiso oo puntland ay gacan ka geysato dibadhiska dowladnimada soomaaliya ee soomaaliya ma dhihin puntland ma dhihin sida somaliland oo kaleeto ayaan soomaaliya ka go-ayna mana dhihi karto af qabtana ma aha constitutionka soomaaliya ka mid tahay dowladnimada soomaaliya ka mid tahay marka wixii ka khaldan dowladnimada soomaaliya oo wax soomaaliya oo dhan u yaala soomaaliya oo dhan ka khaldan puntland marka madaxdeedu fikrad ayay ka geysan ka dhiiban kartaa laakiin iyaga naftooda waa inay ilaaliyaan constitutionka soomaaliya oo ay proceskiisa maraan oo ay ilaaliyaan dadka soomaaliyeed reer puntland ay ka mid yihiin xaqa u leh inay fikrad ka dhiibtaan iyo institutionska ama hay-adaha dowladnimo ee arrintaa u qaabilsan sida maxkamadda dastuuriga inay arrintaa tala ka bixiso aysan noqon arrin qof ama labo ama saddex ama golo fulin keliya ay ka taliyaan ama baarlamaan iyo golo wasiiro oo iyagu aan lahayn awooddii ay sida tan dowladda dhex aan ka aragnaba dowladda federaalka aan lahayn iyagu awood ay constitutionka si dadka u danaynaya uga hadla ama uga taliya